dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa ku shaqaysta xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan xiritaanka biraha shubka ah ee lagu dhiso tiirarka aasaas ku ah dhismaha guryaha dhagaxa ah shaqadan ayay dadka intooda badan u yaqaanaan feerayoole waxaana qabta koox dhallinyaro u badan kuwaas oo aqoon durugsan u leh dhismaha guryaha dhagaxa ah qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa reediw baaluul uga waramay habka ay u shaqaystaan magacii waxaa waa maxamed muumin cismaan waxaan ka shaqeeyaa shaqada la yihahda faariyoole qaybta maadaama dhismaha faariyoole wallaahi oon shaqada qabto maadaama yani aasaaska guriga waaye maarata wax walba maadaama yani guriga biraha shubka maadaama wixii loogu baahan yahay wuu xiraa guriga dhan tiir joogo shaqadan wallaahi waxaan aqanaa ilaa iyo shan sano hadda macalin meelo badan ka soo shaqey magaalada boladin waa ka shaqey ilaa iyo buuli burto waa ka soo shaqey shaqada inta badan lama helaba waxaa waaye waa inta badan lama helo shaqada maadaama yani waa xeer u go-ana jirto ninka farsamayaqaanka maadaama yani tiirta inta biradu yahay oo wuxuu xiro maadaama yani lacag jooraat wuxuu u dhima karaa loo diraa hadda shaqaale tobanaan ku shaqaahayna gurigan labaatan tiir wa biraha waxaa waaye lix iyo tobanaa u weyn hadda biraha ani ahaan xirihayn jooraati walaahi ilaa iyo shan iyo toban doorar wa ha ugu badan marta ani walba xirfadaa la yimaado faariyol waxa waaye dhismaha guriga birta awoodeeda ee celin laheed waaye magarad waxaan bartay waxaa isticmaalnaa beensada beensoyinka isticmaalnaa beenso iyo silga la iskula xiraa saxo mar biraa ku dilayso mar silga ku jeexaa marba nooc dhallinyaradan ayaa shaqadan uga maarmay inay ka tahriibaan dalka iyagoo ka hela nolol maalmeed ku filan